haatana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii aad wada sugayseen hambalyada iyo heesaha caashe ibrahin aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa noo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaan idinku haynaa toddobaad walba intaas dhegeystayaasha u sheegnaa soo su-aad u xiise badan ayaanu idiin haynaa warqadda ugu horreysa caasha haddii aan ku bilaabo waxay naga soo gaartay nuur ibraahim isaaq iyo waxay yidhaahdeen xasan ibraahim isaaq iyo aadan ibraahim isaaq iyo cabdinuur ibraahim isaaq iyo yaxya ibraahim isaaq iyo aabe isaaq ibraahim iyo eedo waxay yidhaahdeen cawliya xasan cabdiraxmaan iyo eedo madiino xasan cabdiraxmaan iyo eedo maryan xasan cabdiraxmaan iyo ibraahim maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo cali macalin maxamed iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen maxamed wariiri iyo cali daljir iyo xuseen borow dhammaan dadkaasna waxay joogaan soomaaliya iyo ethoobiya iyo dalka talyaaniga waxayna jecel yihiin inay tahniyad u diraan cabdi ibraahim isaaq iyo waxay yidhaahdeen shimooyi aadan cali oo ku aqalgalay tuulada buulaxaw waxaana ay leeyihiin ducadeeda kale oo caashaaya waxaan ugu duceynaynaa in aqalgalkaasi marka ugu horreysa ujeedadii laga lahaa laga gaaro ubad khayr qaba wiili caanan gabaryo caanaan ugu duceynaynaa warqadda dhinacaygaan ku bilaabay ibraahino waxay ka timid aabe abuukar hiraabe hooye maryan cali falaax iyo carruurtooda wiilo shucayb iyo carruurteeda mahada yelaxow iyo carruurteeda ruqiyo cali maxamuud iyo odaygeeda iyo carruurtooda casey cumar faarax iyo baarliin cumar calasow sahre cumar weheliye iyo dhammaan reer cumar weheliye shukri baadiyow iyo odaygeeda iyo carruurtooda maryan dhiilow iyo odaygeeda iyo carruurtooda sahro caseyr iyo odaygeeda iyo carruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho toronto iyo edmonton waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan boqoradda anise abuukar hiraabe iyo boqorka xuseen suleymaan cabdulaahi oo meherkooda uu sabtidii aan lasoo dhaafay uu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada ducada waa daanda iyo caasho baa la yidhi faahinow adoo raalleeya hadda ka horna carabkan ku dhuftay malaha tufteenna ilaahay barakeeyey marka waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba oo lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano bun iyo cambuulo
waa kii horseeda nolol farxad leh intaas aad sheegto oo dhan ayay soo koobaysaa marka ducadii mar haddii dhinaceena loo soo riixay ilaahay aqbalana waanu raacinaynaa allaha aqbalo heesta ugu horreysa casha noo soo qabo oo heesihii baad ubaxbaxsanaysaa maan hal waraq kale ku daray haye waa tahay haddii aan warqad kala raaciyo anigoo og heestaasna ibraahim inaada sugi karin waxaay ka timid hooyo duniye cali cabdi iyo abe cabdi aadan cadow iyo sahra cabdi aadan nicimo cabdi aadan iyo carruurteeda iyo maryan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan iyo sahuur cabdi aadan iyo odaygeeda ayaan cabdi aadan malyuun cabdi aadan habaryeer sacdiyo cabdulaahi baa la yiri iyo jamiilo yaxye shiilaal iyo leyle yaxye shiilaal iyo rashiido yaxye shiilaal iyo ugu dambayntii ayeeyo cadar maxamed guure dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho maraykanka qaar baa jooga dubai norway hargeysa iyo koonfur afrika waxayna tahniid dhalasho u dirayaan khatra cabdi aadan iyo axmed nuur yaxye shiilaal oo dhowaan ee gabar gu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi hani axmed yaxye shiilaal waxay leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta ugu horeysa haddaadan tegaynin waxaa la yidhi haddaadan tegayn aha waa haddaadan tegayn oo Haye.
haddaadan tumayn Haye, matiirkii matiirkii magaalada magaalada tahay ha waa docus ugu beerhaya dhinac lagugu soo hagaaga yeelo Haye, ha iska fadhinin
waa waxay soo koobtay meel waa laga maqnaadaa ama waa laga muuqdaa marka ama tag ya, waa tahay bal waa waxaan u malaynaya ibrahim heestan waa hees dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan maanta dhegaysanaya ay aad madax ugu ruxi doonaan sida gabadhan hadalkeeda uu usoo tigtiga yahay uusu leexleexanayn weliba koley caasha adaa heesta wax loo dhegeystay waa arki doonaa wixii noqoto waa heestan aada uga helay dhegaystayaashan waxaan qiyaasaya inay iyaguna si weyn uga heli doonaan waxaa ku luuqeynaysa fanaanada nasteexa indho
jacaylkan qasin jiray tabahalaga anka jiray taniyo cirib anka siday taniyo wadaadabay jacaylkan qasin jiray tabahalaga anka jiray taniyo cirib anka siday taniyo wadaadabay Oh, Thank you. Yeah. jacaylkan tirin jiray siya qayri aan ku waday kashigu kaliyaaha meenubaha u kala haalay jacaylkan tirin jiray siya qayri aan ku waday kashigu kaliyaaha meenubaha u kala haalay Thank you. Thank you.
ibrahim war haddaadan tegay oo aadan tumayn watiirkii magaaladaa taha la yidhi oo sawir oo kale aad isaga soo taagan tahay
haye bal wax ka dhe
hadda maxaan adag waa fanaanadaa tiri adiga waa soo xushay dhegeystayaashana qaarkood madaxay u ruxayaan intaas waad ila qartay soo ma waa tahay aad baan oga helay heestaasi kuwo kala war wanaagsan dhegeystayaasha waanu usoo wadnaa bal aan soo qabto warqadan iyo heesta kulamaan ibraahirow waxaa halkan aanu ka salaamayna baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka caashicuud iyo ibraahim daandure waa taha annaguna mid lamida ayaanu dhegeystayaasha noo soo diray salaantaas ibraahim oo aanu u gudbinaynaa marka xiga baa layidhi salaanta waxbaa daba yaale taaniyadan gaabana ku dara waxay ka timid aabe suleymaan cabdulaahi aadan iyo hooye aamine yuusuf buuxane iyo ikraana suleymaan cabdulaahi iyo odaygeeda dayib allaale muumin iyo caruurtooda khatra suleymaan cabdulaahi iyo caruurteeda maxamed suleymaan cabdulaahi iyo xaaskiisa balqiis maxamed yuusuf iyo caruurtooda iyo axmed suleymaan cabdulaahi iyo xaaskiisa xamda xuseen daahir dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka borama chicago baris iyo meelo kale waxaanay tahaniyad u dirayaan boqoradda baa la yidhi anisa abukar hiraabe iyo boqorka xuseen suleymaan cabdulaahi oo meherkooda ah maalintii sabtidaanu soo dhaafnay waa toddobaadkii hore uuna ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada marka toronto iyo edmonton horta int- mise isku jira ibrahino shaqo iskuma laha waa gobollo kala duwan marka diyaaradaha la isugu raacasaan qiyaasayo waa west of canada galbeed canada Isaga jireed.
fog tahay aad bay ufog tahay waaw marka kuma soo dhaweyn ina- ina- inaad meherkaani xalwaad ka soo annaga cunto.
reer onterian ah ontario waxaa tahay ah, anise abukar hiraabe iyo xuseen suleymaan cabdulaahi meherkooda waxau ka dhacay magaalada edmonton ee wadanka canada waxay leeyihiin ducada waa ibraahim xasan daandure iyo caasho marka maadaama aad horey ugu duceysay bal midkan aan anigu kaa furta ibraahim o waxaan ugu duceyneynaa anisa iyo xuseen in meherkooda uu ilaahay ka dhigo midkii uu midkii horseeda guur farxad leh oo uu ku sii xigo ubad khayr qaba kuwo lagu baraaro bashbash iyo barwaaqaan ugu duceyneynaa arooskana soo dedejiyana waa raacinaya ibraahim aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac dhambaalkana caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac iyo waxay yidhaahdeen mukhtaar kala fure iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo walaalaha oo kale ah bay yidhahdeen cabdirasaaq cabdiqaadir iyo cabdulaahi cumar nuur iyo waxa ay yidhaahdeen dhambaalkan casho wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac iyo mukhtaar kala fure iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo cabdirasaaq cabdiqaadir iyo cabdulaahi cumar nuur iyo xamdi qaali maryan cabdi hindiyo dhaqane iyo cabdirashiid yare faarax lamaane dhammaantood asxaabtaasi waxa ay jecel yihiin inay taaneed kar ilaabay u diraan xaawo cabdiqaadir buubaaye iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan saalax oo arooskooda uu ka dhacay degmada luuq galaane ducadan idinka le waaye waxaan leenahay arooskiina aamiin bashbashi buraaq inaad kala kulantaan ayaanay beed kaga baryaynaa aniguna amiin ayaan u raacinaya warqadan xigta haddaan ibraahim u soo qabto waxa ay ka timid hooye jamiilo isaaq roble iyo eedo madiino xasan fidow iyo adeer cabdulaahi xasan fidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa siid cali colaad xasan deeqo colaad xasan iyo naciimo colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan maxamed colaadna wuu ugu horreeyey tahliil colaad xasan aa ku jira iyo hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdulaahi xasan iyo luul cabdulaahi xasan iyo maxamed bare colaad cabdulfataax cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo faarax bare colaad iyo sidoo kale cumar bare iyo shamse bare iyo haaruun bare dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya maraykanka finland australia griega iyo sweden waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan khatra cabdi aadan iyo axmed nuure yaxye shilaal oo dhowaan ay gabarh ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi hani axmed yaxye shilaal waxay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dal dad iyo diinba anfacda aamiin waa tahay heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasho waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa ila noqo ul iyo diirkeed ibraahim westane durbood u baxsato waxaas lahaa wuu kuu soo tuuri doonaaye dib ha ugu celin dhab- Haye, dhab ul iyo siiso diirkeed aan ahaana waayo ila noqo ul iyo diir waa mid ka mid heesaha aadka u wan wanaagsan ee ay ku looqeeyaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo khadra daahir cige
teriyo ayaantii sarageeni kuwa inta kula
Thank you.
ilanoqo uliyo dirkeed codkii macaanaa ee xasan aadan samatare iyo katro dahar cigacaash intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa warqadan waxay naga soo gaartay maamo xaliime xaaji yabarow aabe axmed faarax iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen luul cali islaweyn iyo doctor caasha cali islaweyn iyo dhammaanba reer cali islaweyn iyo faacadey maxaadey iyo odageeda iyo caruurtooda iyo mulki baadiw iyo odageeda xasan muudey iyo caruurtooda iyo safiye baadiyow iyo odageeda iyo caruurtooda iyo xaliimo baadiyow odageeda iyo caruurtooda iyo muxubo xaaji iimaan iyo odageeda cabdiraxmaan baadiyow iyo caruurtooda saciide cali falaax iyo odageeda cabdiraxmaan yabrow iyo caruurtooda dhammaanba dadkaasi waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxayna jecelyihiin taaniyad kale iyo laaba inay u diraan iyo heestanba aanisa abuukar hiraabe iyo xuseen saleebaan cabdulaahi oo nikaaxoodu uu ka dhacay magaalada edmonton sabdidii lasoo dhaafay waa dalka canada waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qarqaba inuu eebe idiin horseeda ayaan eebeeda kaga baraynaa iyo nolol raaxa badan aamiin aniguna aamiin ayaan raacinayaa warqadan waa warqad aada u qurux badan si nidaamsanna ibrahim oo loo soo qoray daandura iyo caashucuudna way salaamayihiin waa lagu soo bilaaba waata waanu ka guddoonaa mid lamidana waanu u gudbinaynaa marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah ayeeyo jak waa ayeeyo jakaay cali mahdi iyo habaryar faadumo sheekh ibraahim iyo shaygeeda maxamed culusow iyo abti xasan maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay xasan xarash iyo caruurtiisa hooyo maano cusmaan maxamed iyo habaryar boolo maxamed iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo shaygeeda abuukar cabdulqaadir xaayow iyo caruurtooda awoowe cabdulle muxyadiin iyo adeer maxamed abuukar cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay timi guduud iyo abti maxamed axmed dey cali iyo xaaskiisii iyo caruurtooda iyo ayeeyo aamine aadan iyo awoowe axmed dey cali mahdi iyo ayeeyo aamine axmed dey iyo awoowe cabdulqaadir cali xayow iyo habaryar saynab axmed dey cali iyo ugu dambayntii habaryar felis axmed dey cali iyo asxaab kaloo fara badan waxaa kaloo la yiri dhammaan reer maxamed sheekh ibraahim iyo xaasaskooda iyo caruurtooda baa la yiri iyo sidoo kale khadiijo sheekh ibraahim iyo caruurteeda iyo ubadkay dhaleen dhammaantood dadkaas aan soo sheego dhan ibraahimna waxay hambalyo iyo bogaadin hawada marinayaan maxamed sheekh ibraahim iyo nuur waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan amal maxamed sheekh ibraahim iyo nuur axmed arooskoodu ka dhacay waa arooska waxau ka dhacay magaalada muqdisho waa sagaalkii bishan aynu ku jirnay january sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaynu ku aqalgaleen baa la yiri wadanka sacuudi arabiya waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanana aad ku kala heshaan guurkiinana guur khayr leh gurigiina gurinagi guul o kayl bay yidhaahdeen aamiin waxaa noo baaqaya hooyo xabiibo hilowle iyo cabdulaahi hilowle oo ku magac dheer sahliyare iyo farxiyo shuqaale iyo waxay yidhaahdeen binti shuqaale iyo raaxo shuqaale iyo fartuun shuqaale iyo nasteexo shuqaale iyo leylo shuqaale iyo nadiifo shuqaale iyo waxay idhahdeen maxamed iyo muxudiin shuqaale iyo ibraahim shuqaale iyo ciise shuqaale dhammaan reer shuqaale waxay taaniyad u dirayaan maxamed shuqaale maxamed iyo waxay yidhaahdeen aamine maxamed oo dhowaantana wiil ugu dhashay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ducadana waxaa gena wiilkaas allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca shuba hadda ibraahino goormaa kugu dambeysay heestan waa heesaha shuba hadda xaala shuba
maryam mursalaad noo haysa waxa la shubay laakiin marka shuba hadda la yidhaahda waa calaashaan waa caajiska iska kiciya een ha la jimicsado ayeha sida heesta u muuqato dhididkaa la firqo ah marka aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadaan ku taagnahay iyo istaaggaaban ka dhacayaa bay tiri shuba hadda ya salaam ya salaam haye codka macaan maryan mursal ciise
dayaxoo dhammaystiyo qorraxdoodhi jaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto subaxda dayaxoo dhammaystiyo qorraxdoodhi jaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way haduntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way haduntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda waya aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso udhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya subaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso udhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way haduntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way haduntaadan mari karin laabtaan ku dhigala yahdaa sida dhibicda roobko dhaka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto subaxda sida dhibicda roobko dhaka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulkaadan mari karin laabtaa ku dhigala subaxda
hay ya salaam dhulka kuguma aamino cirkana kuma dhoofsho dhuuntaadan mari karina laabtaas ka kaa dhex dhigan lahaa way tiri iska kaa dhex dhiga lahaa waxaa laabtaasaabad iska degi lahaydba laabta igu qabo laabtaan ku dhigan lahaa gaadada isaar laablaab waa aag aad loo wada tilmaaday marka waa waa halka muxubada laga dareema miya iyo kala gacalka iyo raxmadda iyo wax oo dhan ya oge
waad ogta ibrahim oo sii yeelaysaa waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka fanaanada maryam mursal ciise iyo heestii shubahadda heestii ugu dambeysay oo iyana ah heestan kolleyba aad u wada sugin ibrahim oo iyana way soo socotaa hase haatee bal warqadda waa labada waraaq ee ugu dambeysay gacanteeda ku jirtaan mid kamid a soo qabto waxay ka timid bashiir waxaa la yidhi marka hore waad salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijku aanu ka gadoonay marka xiga bay yidhaahdeen warqadda tahniyadda waxaa ugu horeeya oo dhowr iyo toban qof ah bashiir cismaan maxamed iyo axmed nuur cismaan maxamed xabse cismaan maxamed cabdiraxiin cismaan maxamed iyo cabdiraxmaan cismaan maxamed iyo cabdulqaadir cismaan maxamed waa dhammaan ilmo cismaan maxamed sakariya ku jira suheyba ku jirta iyo sidoo kale hooye canab cali maxamuud iyo aabe cismaan maxamed olol iyo naciimo cabdulaahi maxamed iyo caruurteeda naciimo cabdulaahi maxamed iyo odageeda iyo caruurteeda haddana ma laba qof amisu hal qof oo lasoo celceliyay waa tahay waxay haataba iyo kaysa cabdulaahi maxamed iyo xamdi cabdulaahi maxamed iyo hooyo aamino maxamed olol iyo caruurteeda iyo aabe xasan maxamed olol iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ugu dambayntii baa la yidhi aabe yaasiin maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda baa la yidhi dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher u dirayaan waxay kala yihiin boqorka baa la yidhi iyo boqoradda nafisa cismaan maxamed iyo cabdulcasiis faarax jaamac oo laba iyo tobankii bishan january sanadkan laba kun shan iyo tobanka meherkooda uu ka dhacay magaalada buuhoodle ee gobolka cayn baa la yidhi waxaana ay leeyihiin noqda meherkii lagu nasto ee lagu nagaado waa tahay reerkii lagu nasto ee lagu nagaado marka mar haddii la ismehersaday waa reer baa la noqday soo maha oo Ama laa gaasiyo qalgalo.
guur lagu nasto oo lagu nagaado waa tahay ubad khayr qabana lagu kala helo aamin waxaa noo baaqaya aabbe maxamed faarax bakool iyo hooyo dhool cabdulaahi karaane iyo cabdi faarax bakool iyo fartuun cabdi yuusuf iyo xaajiyo cambaro cabdulaahi karaane iyo saygeeda xaaji geele maxamed iyo cadar cabdulaahi karaane iyo saygeeda maxamed sheekh xuseen iyo asri cabdulaahi karaane iyo xaaji muxidiin siid cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen aadan cabdulaahi baryare iyo cabdiwahaab xaaji ibraahim iyo yaasiin ciise oo dheere waa wariyaheena v o a waxayna taanid u darayaan xuseen cadow ibraahim iyo riyaaq maxamed faarax oo arooskooda uu ka dhacay dhowaan magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan eebida kaga baryanaa aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan ugu dambaysa tahniyaddana waxay ka timid baa la yidhi tahniyad aroos oo farxad leh from degmada luuqganaane waa tahay waxaana diraya baa la yidhi hooyo xaliimo cilmi guddoomiye kala fure baa la yidhi mukhtaar iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo dhammaan reer cabdulqaadir buubay oo kala ah baa la yidhi cabdirasaaq iyo cabdulaahi aadan nuur iyo xamdi isaaq iyo waa la yidhi cabdirashiid yare iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo weriye xalwe cabdi iyo hindo baa la yidhi dhaqane dhammaan asxaabtani waxay tahniyad kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda xaawo cabdulqaadir buubaay iyo maxamed aadan saalax oo arooskooda uu ka dhacay baa la yidhi degmada luuqganaane ducada waa qofkii ay gacantiisa ku jirto warqadda baa la yidhi waa tahay inay gacantayda ku jirtaa waad asiibteen arooskaasi ka dhacay degmada luuqganaane ee gobolka gedo waxaanu leenahay allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqana ku noolaada lambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabbe yuusuf faarax sharmaarke iyo hooyo jamaad cige baxnaan iyo hooyo xaliimo maxamed ow cali iyo hooyo cadar cabdi ayax iyo cabdi yuusuf faarax sharmaarke fardowsa yuusuf faarax iyo sawda yuusuf faarax iyo aanisa yuusuf faarax iyo muna yuusuf faarax iyo faarax yuusuf faarax iyo shukri yuusuf faarax sharmaarke yuusuf faarax iyo xasan yuusuf faarax iyo hodan cabdi cali iyo iido aydiid yuusuf iyo xuseen oo cabdulaahi dhammaan caruurtooda iyo qoysaskaaba waxay hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay u diraan reerka cusub oo meherkoodu uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada hargeysa gaar ahaan royal hotel reerkaas oo ah sheekh cabdiraxmaan waana sheekh cabdiraxmaan ibraahim ismaaciil iyo xamdi yuusuf faarax sharmaarke waxayna yidhahdeen qoyskaas waxaan eebba ku baryanaan isku waaran ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqdee dhaqsa loo ogaadaa sidisii ka dhiganto ibrahim casho laakiin barnaamijka markuu sii dhammaan rabaa heesta bilowda markii hore aan rabay inaad heesaa bilowda haye wadigii dhigay meel dhama iyo abaaro dhalanteedku waa heesta maanto Dhalanteedku waa dhaqaa gadaal lagu hayo maxay?
waxaan isla ya dhalanteedka la iska dhaafi miya dhalanteedku ma igama dhaadhacaya laleeyahay haddaan la dhaafin xataa laiskama dhaadhicin karo marka in la dhaafaa roob haddana waa lagu nool yahay
mararka qaar waxaa wadajir ugu luqeynaya fanaanka xasan diiriye iyo fanaanada codka macaanna hibe maxamed hudoon hibe nuur iyada ayaanu kasoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga toddobaadkan kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud sidaas iyo nabadgelyo ninu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhabaradooy ninu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhabaradooy wadhaawacaagi waxana la dhuufte wadhaawacaagi waxana la dhuufte markiyaan ku dhowraba dibbay kordhay markiyaan ku dhowraba dibbay kordhay ninkii dhiiganaan jiray waktigaa dhammaado dhaxaani taalkay amba dhabanaday ninkii dhiiganaan jiray waktigaa dhammaado dhaxaani taalkay amba dhabanaday gudbiyo laxadkii wax ku dheefi waaye gudbiyo laxadkii wax ku dheefi waaye hagarkugu ma dhafine dhadhabay horyaale hagarkugu ma dhafine dhadhabay horyaale sidideeha geelo dhaamel hawsa saado dhanihii bulaaliyo dhobaale jooga sidideeha geelo dhamel hawsa saado dhanihii bulaaliyo dhobaale jooga amatahay dircanabaad dhayaa urroonte amatahay dircanabaad dhayaa urroonte weli waan dursugayaa inaan wada dhammayne weli waan dursugayaa inaan wada dhammayne